muuqaalkan oo ah qaybta koowaad fariimo ay dirayaan maxaabiista dagaalkaas lagu qabtay ayaa waxaa kasoo muuqanaya maxbuus ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee lagu magacaabo nadiir sheekh qaasim kaasoo ka waramay xilliga uu ku biray ciidamada dowladda federaalka iyo dagaalka lagu soo qabtay anigoo ah magacayga nadiir sheekh qaasin maclin oo ka tirsan askarta daraawiishta kusoo biiray labada kun labaataniyo kowdii nagala soo qaaday magaciisa iskool baluusiya waxaana lagu soo shubay anagoo hal urur ah cadcadey iyo adaan lixey saddex biloodaa meesha soo joognay wixii kadib ahaay degmooyinkaana la qeybiyey degmooyinkaa joognay anagoo degmooyinka joogno waxaa bilaabatay al-shabaabaa soo socda al-shabaabaa soo socda markaas habeenkiina waa carareyni maalintiina waa soo laabaheen anagoo mashaajid algiduu joogno inana lasoo weeraro anooba baabuurta ka dhexbaxayo dagaalkii ka dhexbaxayo baabuurkii saydka aniga aan ku qornay raadii a gacanta layga soo qabta alleheri gala waa galaysiin ninkala leeyahay xundubiyaa iga soo qabtay gacanta meesha dagaalka markaa tagni oo tegeynin labada dhinaca xabad naaga bilaabatay asigii gacanta iga soo qabtay bartiisa waa waaye shalina galo ii dhahay isagoo hadalkiisa sii wata askarigan ka tirsan dowladda federaalka ee kasoo muuqday muuqaalka cusub ee alkataa'ib al akhbaariya waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda federaalka
dhalinyaro soomaaliya horta yaanii la qaldin midda kale waxaa idin sheegaa nin askari a iyo gaariga gaarigan u muhiimsan saraakiishan runta markaan ii sheego ninka askariga iyo gaariga gaariga u muhiimsan adoo nin askari a nafley a furun lagu dhigaa gaarigana lagaa noqsaha maxaa isdhihi kartaa marka gaarigii qoriga weynaa kuu saarnaa hadaaba lagaa laa oo lagaa noqsado adi maxaa isdhihi kartaa marka niyid maa leedahay waa maya yaa la dagaalweysaa marka wararagow waxaa idin leeyahay dagaal meeshaan ma jire beenaa jirta iyo isgadasha yaani la gadana horta marka ugu horeyso marka ragga haddaa gala la leeyahay haddaana adiga horjoogin maxaa u ajaraya askarta soomaaliyeed maxaa u ajaraya owlaada soomaaliyeed maxaa u ajaraya ragga soomaaliyeed sida lagu daawaday muuqaalka dagaalkii masaajid cali guduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku qabtay dagaalkan waxaana intaa dheer in lagu dilay dagaalka tobanaan askari halka lagu soo furtay sanado kala duwan welina waxaa magaalada gacanta ku haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab